waa v o a dii af soomaaliga iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha dhegaystayaal dhaqanka soomaalida ee darfaha ballaarani wuxuu xididda ku leeyahay dhinac walba oo nolosheeda ku saabsan hadday xoola raacato ahayd hadday beeray ahayd hadday kalluunsato ahayd iyo hadday xijiyaysato ahaydba waxay lahayd hiddo ka dhaxeeya oo ay wadajir u ilaalisa iyo mid qayb waliba ay gaarkeeda u lahayd wuxuu ahaa hiddo da'da weyne ay tan xigta dhaxal siiso oo dhowristiisa la isku tirtirsiiyo ciddii ka baydhana lagula yaabo haddiise tusaale ahaan aan si gaara raacatada u abbaaro hiddo la yaqaan ayay ka lahayd xidhiirka bulshada degaanka iyo dhaqashada xoolaha sida ceelasha iyo miiraysiga biyahooda carsinta iyo daaqsinteeda waayeelku siduu og yahay da'yartuna ay malayn karayso xoolaha soomaalidu ay miyiga ku haysato dhaqashadoodu hawl fudud ma aha waxayna sii darhayd waayadii hore ee magaalooyinku ay dhulka ku yaraayeen waayadii ay ceeshu carsinta ka fogayd dhaankuna uu saddex guulka ahaa saddexda bilood ee aaranka ah mooyee waa hadday aaran wada noqdaane sanadka intiisa kale waa u canaab iyo cagamurux waa socod waa sahan waa kaynaan waa aroor iyo shubaal oo giddigood lagu sheegi karo howlo ruux ka maarmi karaa aanu iskiis u doorteen sirica uu colku bado iyo saxariirta abaaraha ka sokow dhibaatooyin kale ayay reer miyigu dhaqashada xoolaha ku qabaan waxaana ka mida baadidoonkooda marka ay lumaan si kastaba ha ahaatee siyaalo kala duwan ayay xooluhu kaga lumaan ceelka waa kaga lumaanoo aroorada uu midba waddo ku furaayo ayay qaybi ka raacdaa adhiga ayaa fooraha xagaaga dabayshada ama geediga ku luma ama inta goosma iska raaca aryo qaraad oo ay meel uun isaga soo dhowaadeen saca ama hasha jidkoodii go'ay ayaa fool taga oo sidaasna waa lagu waayaa geerar badan baa isku mar meel daran ama deegaan leh loo foofgeeyaa markaas bay isku darmaan dabadeedna hal ama baarqab qooqan baa geel aan koodii ahayn la carraaba sidaasna waa ku lumaa oo ninkii anshiga geela yaqiinay waa kii ugu heesay hadduu badan yahay oo banka u baxo baadi qaris iyo baarqabbaalow baadida raadkeeda ayaa la qaadaa markaas baa la helaa halkaas buu kii lahaa ka kaxaystaa saabaadi iyo nin kale araggaa u dhaxeeye haddiise sidaas lagu heli waayo baharse aanu cunin xero dad kale ayuunbay ku jirtaa midka ay ka maqan tahayna isaga oo ku calaacaraya mahmahdii ahayd baadiyinimaan lahayn bay ag joogtaa ayuu meel dhow iyo meel dheerba ka raadiyaa weligeedna laba nin midkood ayay baadidu u tagtaa nin cabsida eebba ku weyn tahay oo khiyaara sida xoolihiisana u dhaqaaleeya tan iyo inta ciddii lahayd ay kala wareegayso kan ku raad joogaana sidaan soo sheegay ma nasto buur iyo bannaan wuxuu ka goobaba markuu quus ku dhow yahay ayuu abwaanada xooreyaqaanka ah midkood tala u doontaa wuxuu ku yidhaahdaa hebelow geelii iga baadi doonoo male igula baadi doon markaas buu weydiiyaa halka uu kaga luma iyo dhulka uu ka raadiyey taa markuu ogaadana wuxuu u sheegaa inuu baadi gafay ayna la gudboonayd hadduu geelu meelhebla ka lumay inuu meelheblo ama meelhebla ka raadiyo dabadeedna wuxuu kala taliyaa fudayd iyo or orod inaanu wax ku doonine uu xoolaha ka maqan si deggan geel walba iyo degmo walba uga dhex goobo isaga oo waanadiisa ku adkaynaya mahmaahdii ahayd basle aaraaba baadi laguma helo maalin dambe ayaa ninkaasi wuxuu soo joogsadaa geed lagu siirsan yahay oo xaajo lagu haysto ama lagu allabaryaayo halkaasoo waxadda ka maqan uu ka haybaariyo tilmaamo neefka kaa maqan markii lagu yidhaahdana intuu fadhiga ka kaco ayuu sheegaa hasha midabkeeda ama sumaddeeda ama muuqaalka kuruskeeda ama saddexdaba intuu israaciyo ayuu iska fadhiistaa markaas baa xalaalquutihii neefkaasi uu xoolihiisa ku jiray oo geedka wax ka fadhiyey ku yaboohaa isla markaasna ku ballan qaadaa inuu maalin hebla isla madashaa keeni doono sidaas markuu yeelana baadifad baa la siiyaa weliba ducana waa loogu daraa ninkaas xaaraan madaaraha ah waxaa labeeya mid kale oo baadi qaris ah waa ninka markii ay xoolaha dadow mooradiisa soo galaan booliyada oo haddiiba ku tashada inuu yeesho waa mulfis ama waa gudbis ama waa madal hufis oo markiiba neefka ama neefafka baadida ah intuu kaxeeyo ayuu u dhigaa meel fogaan badanoo aan loo filayn halkaas buu ama ka gataa ama reero kale u dhiibtaa inta ku been hawaaso inuu isagu leeyahay ninka baadida ku raadtoogaa hadduu gaba yaqaan isaga ayuu kaashadaa madashii uu ka baafinayaba wuxuu ka tiriyaa tixa uu ugu ducaynayo xoolaha ka maqan kii haya oo u sheega dabadeedna gacanta ka soo geliya ducadaasna wuxuu daba dhigaa tixa kale oo uu ku habaarayo baadidiisu qofka ay xiladiisa ku jirto amaba meel ku og oo ka qariya hasha ama halaha ka maqan kolkuu si walba u tilmaamo ayuu ku soo hooriyaa habaar ba'an oo laga cawdubillaysto soomaaliduna ay badiba u rumaysan tahay in cidda lagu wada uu ku dhici doono habaar u eg labadii meelis ee gabyaagii baadidu ka maqnayd uu ku odhan jiray ninkan baytina iga qarsha oo ba e aan ii sheegin ilaahuw buda haruur iyo ka yeel buuri la afuufay gabyaagu markuu inta meel walba jibaaxo uu baadidii ka maqnayd gacanta ku soo dhigi waayo ayuu walwalaa markaas buu tiriyaa gabayo iyo garaaro uu eebbaweyne ku baryaayo kalina duraamanaayo xoolaha ka maqan inuu u iftiinsho ragga sidaas yeelay waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa gabyaagii la odhan jiray cabdi maxamed awmagan cabdigarayaxna lagu naanaysi jiray dhowr tuldood oo ugu lahaa ayaa jeel ka baxsaday markaas buu baadidoonkoodii ku daalay maalintii dambe ayuu inta keligiis geed halkii fadhiistay baryo eebbe u jeestay isaga oo filaaya in laga aqbali doono marba haddii qaarmaha isku dirka ah ee uu ku raad joogaa aanay booli ku soo gelin duulahanna uusan ku soo heline oo isagu baarqabkii dhalay u hayey sankoodana axasha ka duugay wuxuu yidhi dad islaana kama boobin oo booli ma ahayne barajeexna uma soo kaxayn baadidaas maqan ee buntuq iyo rasaas laguma helin amase baynaade baqin subax ayaan hooyadood beeciyoo gadaya anigaa bariisa u arrumay baarqabkii dhaleen intaas markuu yidhaahdo ayuu dhex gelinayaa tuduc uu ku haaraamayo wiilashii geela la jiray markii ay qaalmuhu baxsanayeen ugu dambaystana wuxuu tixda ku soo gebagabaynayaa baryo aad ah oo kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatankii siduu ii sheegay markiiba inta samada loo furay laga yeelay wuxuu yidhi haddaanse geela berigii la jiro igama bayreene burgo wiiladaa iga layaacay boor ma dhacanteene bari iyo waqooyi iyo galbeed buuro iyo koonfur barbar ay jiraan ma ogi iyo bara ay joogaane dhulka waxaan u baafinahayaa baytis aan helo ee neefkii bannaan marahayoo babac ka soo muuqda hadba waxaan u biciriirsadaa waad bidhaan garan burdahan ku raadgoobi iyo beriya yaasiine bisimada qur-aanka iyo wardigu igama baaqdaane waxaan baragga diinka u akhriyy bayrahayay mudane ilaahayga baariga ah baa boqorahoo weyne isagaa addoonkii baryaba kor u bushaarayne allow qaalmahaygii baxsaday adigu ii beeji dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo barnaamij suugaaneed kale iyo toddobaadka dambe hadduu eebba cidmo